bismillaahi araxmaani araxiim may adamiil walka boobahayo isheentay boob miyaalo bagaashgadasho layla rooga adiina birka ku gal walaage ada ambaahanaitay banaadir anka bahafadi anta babbuha bakaarow ma inla hayti bakaarka walaalo ooflow dekeda banaadir baa bareejeyey
degaytaanba ha ka dhowaada mar kaliyo barnaamijka kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kalanku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii la kuraaba hamiinka jimaadaha sabtada hooydaasa hamiinimo isninga u talaadiniya hooydaayta taarigdiniya kabeeganta tumisa diida bilo saddexaad ee maarta sannadda labada kun iyo tumid toddobada qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinimadan una siinhayna isiina dhega doontaan haddii ilaahay u sar weliba ku mid eh xaaladda caafimaad dare eh oo weliba dhinnig iyo weliba shibumbiyoodka oo dad badan usahrididii iyo weliba laha ku sheegahaye degmada qasadheere ee gobolka baay welina la sheegay in shibumbiyoodka sangii intiisu ku bogay degmada qasadheer iyo on amudan tiro korondhaa fasal labaatimeeya aanoo ku badan iyo onjiifang deegaano badan oo degmada qasadheere hooskoyow iyo dadka lukusheenahay barnaamijka kulunku warsan iyo dhegaystayaalka dheega doontaan waraysi amuuroogaas ku saabsan waa uuna uu ka luwaalana guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada qasadheere ee gobolka baay taasoo kale qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinimadan una siinhayna isiina dhega doontaan weliba ku mid ee ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haan militariga iyo tilihidamaad oo markaas isgarabsadaayeen weliba howlgalla iyo ku bilaabeena ama geekiyo ku sameeyeena deegaano hooskoyow deegaanka goobguduud buuray ee gobolka baay meelo iyo ciidanka howlgalka iyo ku sameeyeen haddii khasaaro isu ku dhalidii iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal waraysi uuna siinku ku hayna taasoo isu ku warbi doonaa taliyiga saldhigga degmada waa taliyiga saldhigga deegaanka goobguduud guuray ee gobolka baay qodobada saas oo kale hamiinimadan kulanku warsan uuna siin haynaysiina dheega doontan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh qarax lan adeegsadii baabur walyaabo qaraxowlah kabuuyi iyo weliba usa kudhiyay geeka meelandhow hotel wehliye ee magaalada caasimadda ee muqdishow welina qaraxaas iyo kaamuudana dad markaas meelo ku ag dhawaayisaas oo kalena dhaawacyaha ku deeri dad kale khasaaraha use dhali qaraxaas baabuurka hay ee meelan dhawaaytay hotel weheliye geeku kudhiya barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaaka dheega doontaan afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ku warbiyow saasoo kale dhegaystayaal maamul goboleedka hirshabeelle weliba use geeka dhaariyey golaha wasiirada cusub ee maamulkaas dhowaan use magadhowi madawynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble munaasabad dhaarintaas kaedinayti ooyaa ku dhiib galeen madawynaha maamulkaas iyo weliba ku-xigeenyey ee kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan saasoo kale maxkamadda ciidamada qalabkuwada weliba ayaa geedka riday xukunayn iskajara habse iyo weliba dil aana soolik ridi dhallinyaro markaas ka eedaysanaay in iyo dhiib ku hayan qaraxyo kudhii magaalada caasimadda ee muqdishow barnaamijka kulanku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan xukunadaas iyo walyaaboyo iniska jara qodobadaas iyo qodobo kale oo yoo ka jaraan weli aniisiyaada kulanku warsan intaynu ku guda jarniyo dhegaystayaal hasiin gudbi doonna barnaamijka uu kolibaa saaray saaxiibkay mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan isna dareersiyahay saalax qays ee farsameeyahay barnaamijka markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo kulanku warsanya hawadayseen kulana barnaamijka kulanku warsanya gudgale qodobka unka horeeya ee kulankuna kafiiraan haminamadan weliba usanagdaya cudurka shibanbiyoodka oo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya meelo badan dhibaato usa kahaaya dad badanna yoon amudan weliba laha sheegahaya in qase dheere oo gobolka baay ku tirsan dad badan cudurkaas usa waa yoon amudan saas oo kalena dad badanna usa haridida cudurka shibanbiyoodka oo dhowaan ku bogi degmada qase dheere welina la sheegay in deegaanada hooskooyo degmada qase dheere caabaan badanaato deegaanada kala dhow dadka yoolla kusheenahay oo markaas la hadeersiiyow xarumaha caafimaad ee degmada qase dheere maamulka degmada weliba uu soo ku warbiyey in daawo dhowaan la hadeersiiyey degmada qase dheere xilligan iyo gabaabsi ata waana lan baahanyay in sidanka dhaqsiyaha badan gurmud lansuubi dadka cudurka hadda la il daran guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada qase dheere oo warsan arem waasan ku warbiy weliba uu saaray
walaal degmada qaasaa dheer xaaladii ay aragtay ee iyadoo markii hore ay tib abaaro aragtay kijaraa ay oo noqobataa kijaarti iyo haddana waanka ilaahay amashiin ka darantay ee shubanbiyadaan ka darantay ee maalintiinka yar aragtay degmada taa boosboos ahayna goobo iyo beerowi ilaa meerowi degmada dhowla kuu kumaayo gaashimi biyoodkaas kulwada jara maalintood aragtay naatakii hadalooy ee daawka degmada qasa dheer dad badan oo aragtay ee oo arkay shimbiyoodka arkay lugsheene baabiyada badaha gali dad arkay dheer oo arkay ilaa tiran arkay ku dhamadaa ilaa tamo iyo waliya dheerna ku dhamadaa walaal xaaladii eedan ulusta degmada qasho dheer shimbiyoodkii okoloriinkii jijiidkii dhanka deeraan dhulkilaasitidankii hanaanay fadin bajiidkii iyo walaasiyow akashiba fadi mayadhaen koloriinkaas akashiba fadi oo haddana meelooy arkay oo dhereeteleefku fogaytay oo arkay dakiikala haysadaa dhibaatadna mayn badanta arkay oo jumbiyoodka meelo dhan haysata dhulko arkay jiidka ciidanka badanta walaal xaalada iyada arkay meelxo umarayta degmada qasho dheer ninada aragtay caafimaadka jira waayahay guddoomiye weliba sheegtay in xaalad adag ku teeganta degmada cudurka shibanbiyoodka jarte tire iyo amudan
walaal hadda hadii arkaya tiliya mamawdan waa la sheego kormay wal hadda arkaya talo gooba doogna beero kulli arkaya hataa inka dheer sida arkaya dunida awaal barbaar inka dheer haddana hadda may arkaya goobto arkay haddana inka dheer dhina oo lufuurar ilaa arkay dhulkaas oo arkay dunida buudhoga nooxiga iyo haddana dhimashada inka badan iyo ogooba qab arkay sida afar shan meel inka dhamadaanana heraana tirakoobshana hadda ilaahay raasiin gudii doona laakiin maalinta inka yar aragtay haddii degma ahaan iska kooba dad aragtay soddonka yaraayn iyo ka dhamadaas qiyaasta degmada qase dheere dadka shubanbiyoodka harididii ee xilligan adoo la hadlayta qase dheere dad andhamadii oo maamulka oo isin hogaanka an haytaan isin ogtiin jarta
walaal iyadaan jarta iyadaan jarta hadda hadda aragtay meel oo aragtay kaamki dadkada ka daawaay oo aragtay degmada aragtay taawsha dadka dhajari maalinta hataa dadka rugshaani shan qof meelo ka dhamatay dad badan oo arkay goobadii xaaladan wax ka daari la isku kadhamada waan jaraan eeda ulaas wixi jar dhinaga arkay daawadan eedaanka yarta hataa hadda mayba eed arkay hadda arkay welwelkeed hataan gali dar hadda arkay duulimaadka oo arkay daawado sheemaya eediba arkay goosadooy haddii ba arkay laka daaway geedambe makanagadaas ada xaalada eedaan bukaankan arkay goob kasta rafiirida afartan kontamaya jiifta ada xaalada eeda ula sanata degmada asaadheer meelo dadka lakusheenow ma meelkubasan degmada qase dheer waa mise dadka cudurka shibanbiyoodka harididow dadkii deegaanka qase dheer ka noolayan
dadki deegaanka ku noolayo taanka degmada dhate saasaanka jara goobabyona tuulooyinkii oo degmada arkay kaga saabanaayeen ama beelooyinkii degmada kaga saabanaayeen arkay meel arkay hataa ande ande male meel hadda shibanbiyoodkaasoo tuuli yar ay hataa dhanka sheego ayna male ada ilaahay haddii dhankii tiiskoytona ka dhamadooy dad badanna ku kaxwaya ada xaalada saasa taan daawo weliba sheegtay dhowaan lahasiin deersi in gabaabsi ato weliba saacadoo damboy ama saacadoo fowdaan yahayta daawadaas iyo gohodoonta may siin qorshaysan maadaama cudurka weli sii dareero oo weliba dad badan iyo harididahay
walaala warinee qorshaysan ilaahay amarsi wali ilaahay hawada mueshiin aragtaya mueshiin laakiin ee taalad culus oo hadda macniinku aan ani hoyti daawadii oo haddii baan arkay dadkii laka daawaysaa damban deerana bukaanki oo tirida tiro ku badan dadkii oo hataa goobo daawadan ku qoyamayoon arkay tirida tiro ku badan cudurka hadda aragtay degmada kajaar imana xagalaa war aragtay boqolkiiba sagaashan aragtay cudurka zaa'id eh daawada aragtay tun boqolkiiba tumo eh ada xaalada eeda aragtay cunto ilaahay gargaar madi umadooda aragtay degmada aragtay dawladda dhex masaajidka koonfur galbeed magi aragtay dhaxaan ku dadaala mucishi maqobataan kajaarna meel hadda baawar aragtay faka inaa haddana gobolkiinba meeloylan kusheenaan aan lahayn walaal xaalada eedan qurasta ilaahay gargaar le aragtay mas-uuliyiinta aragtay koonfur galbeed dawladda dhex may aragtay ku codsadaan inti degmadun aragtay daawadun gabaabsiga haddii daawadun goto dad badan ilaahay meeshay makadanaya dhammaade inti degdeg daawo kale dhax ka deersiyood ay ku codsadaan ada xaaladiisa waa soolaan gudoomiye codsiya jeesatay oo weliba maamulka uu ka kadhugumsadahay codsiya dhinaga kiijo njeedadii tiri rasmi eh oo maamulkusa xaqiijiyi kor cudurka shubanbiyoodkii oon dhimidan ama tiro iyo anjifan xilligan uu ka adniin sheego korta jarta
walaal tumo iyo aragtay afartan iyo sa- afartan sideed kilomitr ilaa konton kilomitr oo isku wareega yaa horta degmada ku koobanta isku celcelin haddii ilaahayn hadda arkay jira koobsiya wadna waan hasiin gudbii doona war aan haddan kordhaamale laakiin aragtay dad oo lankamalayaana lankamalayaana yaa bukaanku labaya ay arkay yaan geeriysid walaal waayahay codsiga ama baaqi isanjeediyaasan ee ka eedan walkugabadowka cudurka shubanbiyoodka may ey
walaal ururkshiban biyoodka baaga anankajeeda hortanti koloriinka meelun qurus haddii arkay kolorin banaan helna arkay ururka faafawsay zaa'idday nagde arkay sharabooyin kolorin ilaa waliba arkay laka arag tirifadi horta inti arkay may ku odsadaan inti dhaxniira deera haddana may ku odsadaan arkay inti arkay goobo miniiska dareero korna arkay dhina adow ka haysado oo miniiska dareero korna oo gurmudeed arkay baawur intiin baxaa miniiska gurmuda korna inamay ku codsadaan inti arkay sidii arkay amnida lakasoo faday goobo iyoonay jiidata iska korhurmaadeen haddii jiidata i goobo iska furmaan oo muddo dhibaatadii inta ku yaraadaas maawlada hadeeraas gurmidka hadeere waxyaalo badan hadeere haddii sida injatiniyiin dhibaatooyin badan la kulmaaya may ku codsadaan inti amnidana lak sidaa abaartadadka arkay irto ito haddi kala guur masinki beero arkay beero arkay masinki arkay dowladda abaayina footahaniile oo dadkiina arkay gaxdaan hadan roobaan anti cudurkun daawada ilaahay daawada daawada dhaxal deer arkay dadkun baraka oo aan arkay dhaxal deer maawna oo abaarta xadmisi ay saasa ku codsadaan adag aad niraahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada qase dheere oo warsan warmaya kaasahay iyadaa maasanta gudoomiye anigaa mudan walaaqa
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل بخارك، طلبك، كسلالة، إيه، الفرقان. إيه، مشروع سلامة جيد، كان جد له.
leu baraakadoo dhisbaday reed bakaarku alfurqaan leerawa inta alaafay lishaniya leeremiilan jeed
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan aa ku gaadde agarshay dhanbadse la infaylo
bakaarka qalabka dhismeeda alfurqaan yaburoosinka hadhikiday gunsooy igmoogateen birlabi birdhede isku baabkoma ee bariimi isuguntuna iska baabkoma ee bakaarka qalabka dhismeed ee alfurqaankii liinbaahanaayay qalab dhismeed liinka oonbahaaya bulshoytaas ogaada hobbid dhislow baahidisa ka gada baraakiisar isbaalgiliida fadaasa berkada adoo ininbanna baabuurba unkorna dhala dhisma bariime e way baaku kubogadaas ahe gudaayow bakaarka dhalabka dhismeeda alfurqaan ee bulshooy igmoogateen bakaar qalab dhisme meeldhomba buuhulayma ee alaabta baysiga ee iyo bariiminimada liska dhaafay baraaki isar dhatiyo qalab walaagi isinkanku baahanti oo beecjonna eed unfaylayi bulshooy ankaseeda bakaarka qalabka dhismeeda ee
idaacadda warsane magaalada baydhabayan oo la dareertan dhegaystayaal barnaamijka kulanka warsan qeyboodyey hore ayaa ku guda jirna qodobka kale waliba usanagday ee kulankuna hamiinnimadanka fiiriyana ciidamada militariga iyo weliba ahaan koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo geeg howlgallo ku sameeyana deegaano hooskooyo deegaanka gufguduud buurey welina howlgalladaas la sheegay meeloolu kufuli in horey iyo maamul jiraan al-shabaab taliga saldhigga deegaanka goofguduud buurey oo idaacadda warsanaare magos nkurbi waliba is eray
howlgallada geeska suuqyeen waliba howlgallo kusoo beennay idin dhanke iladanka minkaana fidmidooda shalbayan farmaandeer fidida midooda howlgallo kabowdan howlgal jooniyadan faylahay wal oo anaasir ah taa kale kula meel namadhe ada alxamdulilah kanabadar sidan howliyoon faylata jiguna degayay ciidanka markiin koreyti intaa ku bahan howlgallada markii aan bahayaan markiion bahaya wayba ku bahana wadada idigood mareen markaasaa dhamada shan toban ama square afartan kilomitr oo kale laa ku wareegeen howlgal jiraadiyo dhagdhago fayda saarat khasaare ku dhaladii meelo ciidanka iyo deereen jarta
maya meelna kasaaro ma jirta milyara walka argeen milyano ka argeenna walgaable hoosaase makadhiina walabaska tabar yar xaaladaadi waay waayahay taliya meelo iyo deereen ciidanka ma fariisanka ku samaysadeen oo la wareegana mise reediyahan ku nagdeen laba meelo fadhiisana ka samaysadeen hal meelna dibaanka nagdeen waayahay muddooyinkiin dambe ciidanka dhadhagaag iyo wadeen oo markaas ka eedan deegaanada magaalada baydhabo iyo gobolka baay ku tirsan al-shabaab iyo ruugaan howlgalladan mayha ka beegi aad isdhata howlgallada walibaa ka beegay horta dadkii baadidii oo tacbaan nagday arnaada shibashibadalaas gali yaa iidankii waliba saray ini dadkaas la gargaar dartiya iyo shacabka makamagungole gargaaryaan madhe saas dartiya waa howlgallada ka beeg aan ka beegna waayahay qorshaha higa howlgalkii geeka may ey ciidanka may tallaabo kale oo iyo qaadan doonaan insha allah kaasi wakti waktigaas mali karo siriido kulli waktina wani tilaabo kale qaadan rajeyna baler maxamed abuukar mursal taliyaha saldhigga booliska goobguduud buurey oo idaacadda warsana waramaya kaasay idan maasanta taliya waa adaan mudan
dhalinyarada ku shaqeeyaase bajaajka mayba la ogaayey in maalintii shalay hayti sacdiye cabdirasaaq sheekh cabdisalaan yeekuku dhuntii warqada aqoonsiga qaxootiga lixlaga longorda oo halqoyse kaasoo yeeka qoranta sacdiye cabdirasaaq sheekh cabdisalaan may baana dhuntay maalintii shalay hayti may baana ka dhuntay bajaajka nooca biige sacdiyo cabdirasaaq sheekh cabdisalaan mayba degantaa xaafado kaamka kormari ee ku tirsan dhiniga isbitaalka bayhaawo hata ballan allaali ilankii arag oo bajaajliyaalka biigan ahaan wadaayan kumid ee may baa lagu codsaday inuu haka hagaajiyaan teleefon numberka eberli hal sagaal soddon iyo lama sagaalan iyo li konton ama eberli hal sagaal soddon iyo lama sagaalan iyo shan eberli
waayahay qadartaas baafinta haytimeela ka dhaafno idaacadda warsan iyo wiinoo dhugunsatan barnaamijka kulanka warsan qeybooji hore ayaa ku guda jirna qarax khasaare usoo jeesidii oo dhimashadii dhaawaca iniska jara weliba geeka usoo kudhiyey ilbaabka hore ee hotel weheliye oo ku tirsan degmada howlwadaag welina qaraxaas la sheegay in baabuur walyaabo qaraxowlaha kabuuy usalahadhigkii afaafka hore ama ilbaabka hore ee hotel weheliye afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo waryaalka kala hadalay meele qaraxa usukudhiy weliba usoo korbiyey khasaaraha usajeysida qaraxaas
aad baad u mahadsantihiin halkan waa kasoo horjeedka hotel xashi weheliye khasaaraha ka dhashay goobtan dhimashadu waa shan dhaawacuna waa tira intaa la-eg inkastoo aan xaqiijin dhaba loo haynin oo durbadiiba markii wax dhaceen la qaaday gaari baa ku qarxay halkan oo hadda xaqiijintiisi lahaa inuu nooha yahay iyo inuu kaarib yahay ay hay-adaha baaritaanka ku shaqalaya xaqiijinayaan marka waxaan rabaa keliya si horu dhaca inaan idiin xaqiijiyo inuu qaraxuna dhacay dhimashaduna ay shan tahay ilaa hadda inta la hayo wax ka badanna ay soo bixi karaan dhaawacana la qaaday debdemiska dawladda hoosena uu soo gurmaday oo uu demiyey gawaaridii goobta ku holcanaysay wixii ka soo baxa baaritaanka oo dhammaystiranna markii hay-adaha ammaanku ay baaraan oo tirada rasmiga ay soo gudbiyaan ayaan idinla wadaagaynaa bahda saxaafaddu aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idinkaga digo waxaan idinkaga digayaa markay wax dhacaan inaadnaan ku degdegin goobta wax ka dhacayaan oo aad u sugtaan maadaamaad aragteen wixii dhacay oo qaraxyo ahaa wariyaal soomaaliyeed ay dhibaata ku gaartay ujeedka qaraxu isweyddiin ma leh qolo aan aqoonin meelay u socdaan iyo meelay u socdaan iyo waxay dilayaan unbaa wax iska qarxinaya saakaxe waxay ahayd wadajir bay dhigeen gaari caasiya halkanna waa kuwa shacabka laamigay maraayay qaraxa kala dhigaaya wax ujeeddaan ma leh wax ka jeeddaana ma leh baaritaanka dabadeed ayaan idin xaqiijin doonaa tirada rasmiga ah waa mahadsantiin gaariga nooha iyo kaari baa laysku hayaa xaqiijin dabadeed helaysaan waa mahadsantiin
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weynool darartan dhegaystayaal barnaamijku waa kulanku warsan qeybo dhexe barnaamijka sadeerni maxkamadda ciidamada qalabka wada weliba iyo geeg riday xukunayn iska jara dil iyo weliba xabsa walina laka riday dhallinyarada laka eeday in iyo ku dambeeyeen qaraxyaha kudhii magaalada muqdisho welina ka dhawaagay xukunkaas taliyaga ciidanka waa taliyaha maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka wada gaashaan leh xasan cali nuur shuute
ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishii saddexaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar labaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kale ah kow cabduqaadir cabdi xasan afartan jir ah ina xaliimo caliyarow ku dhashay shabeellada hoose labo maxamed cabdulaahi nageeye lixdan jir ah ina xaliimo nuur ku dhashay xardheere saddex cabdinaasir cumar xasan saddex iyo labaatan jir ah ina safiyo cabdulaahi nageeye ku dhashay galguduud afar maxamed jaylaani cilmi soddon iyo saddex jir ah ina kutubey abikar cabdi ku dhashay xamar shan xasan maxamed dhaayow konton iyo shan jir ah ina xaliimo cali shucayb ku dhashay shabeellada hoose lix cabdulaahi xirsi salaad labiyo labaatan jir ah ina xaliimo cabdulle ku dhashay galguduud toddoba aadan maxamed jaamac sagaal iyo toban jir ah ina bilan maxamuud ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo xasuuq dad shacab ah dembiyadaas oo ku kala xusan aayadaha boqol toddobaatan iyo siddeed suuratulbaqara iyo aayadaha soddon iyo saddexaad iyo afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida iyo qodobka koowaad lixdan iyo afaraad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobka laba boqol labaatan iyo kow laba boqol labaatan iyo labo afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed kadib markii ay ka mid noqdeen ururka al-shabaab isla markaana ay ka qayb qaateen fala lid ku ah qaranka soomaaliyeed iyagoo ka mid ahaa dadkii qaateen fala lid ku ah iyagoo ka mid ahaa dadkii abaabulay qarxiyey fuliyey qaraxii ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban halkaas oo ay ku nafwaayeen soddon qofood oo ah ganacsatadii suuqa iyo afartan iyo saddex kale oo dhaawac ah dood dheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysane cabduqaadir cabdi xasan oo uu ka hor caddeeya maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda in uu damacsanaa in uu isku qarxiyo suuqa beerta markii ay qaat qabteen ciidanka amniguna uu gaarigii waday ku qarxay suuqa beerta degmada waaberi goobtaas na ay ku geeriyoodeen dad u badan ganacsatadii suuqa markay aragtay maxkamadda qiraalka eedaysane cabdinaasir cumar xasan oo uu ka hor bixiyey garsoorka ciidamada qalabka sida hortiisa in gaariga caasiga ah ee qarxay uu garaashka ugu keenay eedaysane maxamed cabdulaahi nageeye muddo laba maalin ahna uu yaallay gudaha garaashka kadibna uu ku wareejiyey laba nin oo uu u soo diray eedaysana maxamed cabdulaahi nageeye markay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedaysane cabduqaadir cabdi xasan oo wada gaari caasi ah ay ka shakiyeen kana dejiyeen gaariga intii ay su'aalaha weydiinayeenna uu qarxay gaarigii uu waday eedaysanaha goobtaasna ay ku dhinteen dad shacab ah oo u badna oo u badan ganacsatadii ka ag dhowaa qaraxa kadibna uu eedaysane cabduqaadir cabdi xasan u sheegay in uu doonayay in uu asaga isqarxiyo sidaasna ay ku qabteen asagoo geeyey garaashkii uu kala soo baxay gaariga qaraxa halkaasna laga soo xidhay cabdinaasir cumar xasan iyo maxamed cabdulaahi nageeye iyo dhammaan shaqaalihii garaashka markii ay aragtay dembi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddaymihii laga qoro eedaysanayaasha iyo liiska ganacsatadii ku geeriyootay suuqa beerta oo tiradoodu dhan tahay soddon qof oo dhimasho ah afartan iyo saddex qofood oo dhaawac ah labo taleefannada ay ku wada xidhiirayeen eedaysanayaasha koowaad iyo labaad iyo saddexaad maxkamaddu markii ay dhegaysatay dooddii qareenka oo ahayd in eedaysane cabduqaadir cabdi xasan loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya lixda eedaysane oo kalena xorriyaddooda loo celiyo sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cabduqaadir cabdi xasan uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii qisaasta ganacsatadii ku geeriyootay suuqa beerta ee degmada waaberi lix iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban labo maxamed cabdulaahi nageeye iyo cabdinaasir cumar xasan waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo maxamed jaylaani cilmi xasan maxamed dhaayow cabdulaahi xirsi salaad iyo aadan maxamed jaamac haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
godidoli ii miranin qubatay jilaal gobgobshay ii gaanjadis male waqof lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadaw qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshi may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooto dibadda ee hasku diiwaan gelin bohooto dibadda enam hayska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshey khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irobakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy
maamul goboleedka hirshabeelle oo ku mid ah maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jira oo dhowaan uusa waaladii golo wasiira madawiinaga maamulkaasna uusa maga dhowi weliba geeka golihii wasiirada ee dhowaan madawiinaga uusa maga dhowi la dhaariyey ama laka dhaariyey magaalada jawhar ee xarunta maamulkaas welina munaasabad iyo ku iibgalaan madiinagii ku-xigeenjey iyo marti sharaf kala la kala dardaarmay golaha wasiirada ee geeg kala dhaari madiina ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali guudlaawe iyo weliba madiinaga maamulkaas cali cabdulaahi cali cusuble oo goobta ku hadleen weliba iyo erena
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينا معمول قبلات كيرشبيلة قدوم كا قدومي أي قدومي كحجانا دا بارلمان كيرشبيلة وسير هذا يوسير كحجانا دا وسير الدولة ياشا ما أنت هل كان الغد داري حلبانا دا شرفت له oo heer federaal iyo heer gobol isugu jiro bacda saxaafadda saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo inta ku sugan xafladdan waxaan idinku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu bacda salaam waxaan rabaa inaan idhaahdo hambal iyo hambal iyo hambal iyo wasiirada cusub inaan idhaahdo ilaahay ha idiin fududeeyo mas-uuliyad culusaa maaragtay laydin magacaabay insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo annaguna waan idinla shaqaynaynaa mas-uuliyadda aad qaadeenna waa mid naga wada dhexayso ilaahay ha noo fududeeyaan lehna insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo barnaamijka aadka u wanaaga badan ee madaxweynuhu halkan ka jeediyey fulinow naga raba insha allah haddii ilay raalli ka noqdo wasaarad kastaa laga rabayaa inay ma aragtaya wixii ka quseeyey ka fuliso waxaa la rabayaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo wasiir ku-xigeen kasta inuu wixii quseeya ka qabto wasiiru dowlo kasta iyo guud ahaan hadday amni tahay hadday horumar tahaya barnaamij kasta oo maaragtay halkan kasoo jeeday madaxweynuhu in la wada fuliyaa la raba haddii ilay raalli ka noqdo hadbase waktigeeda mid waliba la fuli doonaa insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo una kala heri mayno guud ahaan garbaan isqabsaynaa waana guulaysannaa haddii ilahay raalli ka noqda waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaana ku soo dhoweynayaa madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle horta maanta waxaa noo dhammaystirmay oo noo taagmay golihii labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle maamul dowliga wuxuu ka kooban yahay saddex gole ama saddex qaybood qayb waa sharci dejinta qayb waa fulinta qaybna waa garsoor waxaan haysanay shalay sharci dejinta keliya oo ah baarlamaanka maanta waxaa hortiina lagu dhaariyey golihii wasiirada oo ah fulintii waxaa insha allahu tacaala dhowaan ayadana aan isku dayi doonna inaan tiirarkeeda taagno golihii garsoorka si ay dowlad goboleedka hirshabeelle mid dhammaystiran u noqoto kadibna hadda isla xisaabtanka uu gudoomiyaha baarlamaanku sheegay waa sax madaxweynuhu fulinta ayuu kow ka yahay haddana saasoo ay tahay wuxuu u dhexeeyaa saddexda gole golaha baarlamaanka golaha wasiirada iyo golaha garsoorka marka maadaamaan saddexdaba u dhexeeyo golaha wasiirada intaysan baarlamaanka soo gaarin anaaba la xisaabtami doonaba hadduu yidha marka taana waa taa waxaan ku kalsoonahay dalka dowlad goboleedkii u dambeeyey oo dhashaan ahayn dowlad goboleed waxaan nahay xilli kala guura weliba dhashay oo sida aada la socotaan doorashooyin wax laga soo baxay xilli abaara ayaan weliba haddana dhalashadeenna iyo wakhtigeenna ay ku aadan yihiin culaysyadu kuwa yar maaha runtii dadkeenni gaajay u la-anayaan oonay u la-anayaan hantidii ay haysteen ee waxa ugu qiimaha badane xoolaha ahayd hortooda ayay ku baaba'ayaan horta marka ugu horeysa aanu faataxada isku darsanno ummadda aan mas-uuliyadda u hayno in ilaahay abaarta ka qaado faatax bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah shukr مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين إلهي جلال كان هنا بحيه إلهي أبارته هنا دول قاده ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaa la-anayana waa dadkeenni iyo duunyadeenni in ilaahay roob degdega iyo khayr degdega ilaahay inuu samada nooga keeno inaan ilaahay ka baryayna annagana kuwii ku nacfiyo ku intifacaan marka uu maxuu ahaa khayrka aan helno oo aanan ku caasin ilaahay hanaga dhigo waayahay intaa kabacdi marka waxa waaye waxaan aaminsanahay dhinaca kale xaqiiqda marka la yidhaahdo stage naga fursado badan ma laha ama horey ha u jireen ama mar dambe ha samaysmeen hirshabeelle marka la yidhaahdo annaga juqraafiga meesha ay statekan uu ku yaallo marka khayraadka ilaahay uu siiyey intaba la fiiriyaa runtii state naga fursad badan ma jiro state naga dhaqaalo badanna ma jiro laakiin waxaan u baahannahay waxaan u baahannahay mintidnimo midnimo karti inaan la imaanno aan isbeddel dhab ah oo soomaaliya inteeda kale aysan gaarin aan kula tallaabsan karno inaan la imaannaa loo baahanya dekedihii oo aan furanno ayrobooradii oo aan ka shaqaysiinno waddadaa laamiyo sidaan u dayactiri lahayn aan u wada guntanno ammaankeenna oo aan sugno wax soo saar oo aan u soo jeesanno hantida ummadda oo aan ilaalinno kana dhowrsanno oon cadaalad ugu shaqayno waxyaabahana laga rabaa horuntii waa kuwa waaye haddaan isku duubnaanno oo aan u dhaqaagno oo aan u jeesannana waxaan aaminsanahay baarlamaankan intuu jiro maalinkii maanta xasuusnaada hoolka aan ku shirayno dhididka naga baxaya kuraastii miisadaha noo yaalla hadduu ilaahay yidhaahdaaho ayada nafteedaaba horta mahad ilaahay ah laakiin hadduu ilaahay yidhaahdo muddo aada u dhowla isbeddelka deegaankeenna ka dhacao insha allahu tacaala wax aan gadaal u fiirinno aan xasuusanno ay noqon doonaan naguna sii dhiirigeliyo weliba inaan hore u soconno waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin guul waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin caafimaad waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin iscafis waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin iskaashi qof laga maarmaaho ma jiro haddaad xildhibaan tahay aqoonaad leedahay maskaxaad leedahay waayo aragnimaad leedahay horaad u soo shaqaysay bisaylaad leedahay mas-uuliyadaad ku saaran waxaa lagaa rabaa shaqo waxaa lagaa rabaa talo ciddii u aragta bani aadamaan nahay waxa la sameeyey aayad qur-aan oo lasoo daliinsada ma ahayn aniguna nin hadda madaxweyne hore usoo ahaan jiro oo wasiirra dhisi jiro iyo maanan lahayna dee waxa kuugu horeeya waa gagafaysaa waa qaldaysaa hal lays cafiyo waxaanu joogto ma ahaanayaan xilku waa meerto aniga nafteydaa tegi doono oo dad kale u imaan doona meeshaan oo madaxweyne ka noqon doona laakiin in aan inta aan wada joogno niyadsami ku wada shaqayno iskaashanno isgarabsanno ayaa loo baahan yahay aqoontana ha la raadiyo qof walba waayo arag oo aqoon leh war kaale ha la yidhaahdo meelaad jiifatay waxa cunto annaga ku siinayne kaale dhinacaaga shaqada ka gala waa idin salaamaya aad iyo aad iyo aad ayaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waana loo xereeyaa shirka maanta
madawynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble oo gee kala dardaarmahay golihii wasiirada ee maamulkaas ah oo gee kala dhaariya kaashay guud ahaanba eedkaasyaan dembeeyey barnaamijkii kulunka warsan ee dhegaystayaal idaacadda warsan hamiinnimadan sinku kooyay mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdulaahi nuur aadan ee barnaamijkasiina daraysayay qays ee farsameeya intuuna kulunkun kulunkii hiireedan ku kulmi doonna hamiin fayle
cawsadayaal heestii baydhaba ima nabadba-eed ka ma'aanay leylo laki meelkanaafredhi guunsadayaala haddana ka dhowaada kaalmo suganta kumida usakaloga awaantarash wejidow wa mayaagay
wabane saraarkee waaryo maguubsamaa wallatoogi weyshaado mugshe wasag ii dhoobe wabane saraarkee waaryo maguubsamaa wallatoogi weysaado mugshe wasag ii dhoobe wajeer oosho magooya walba mintara wajeer oosho magooya walba mintara wajeer oosho magooya walba mintara wajeer oosho magooya walba mintara warosho afka fuulan areer waamay taane webiyaadu bulaaw wintaabku meel roogo waran ahay sidee wirdaarabada eraayo walyaabe warosho afka fuulan hareed waamay tahaanay webiyaa dhulbulaaw wintaabku meel roogo waran inhay sidee wirdaaromada eraayo walyaabe wamayaage wejidow wamayaage wejidow walkiin iilayahaw e walaal horba waayte wejidow walkiin iilayahaw e walaal horba waayte wejidow weejidowada walaalaalekey waay wamayaage wejidow wamayaage wejidow walkiin iilayaw e walaal horba waaytay wejidow wejidow walkiin iilayaw e walaal horba waaytay wejidow wejidow ad walaalaalekey waay walninyaankii wiirkii daweede wali ay ogaatee wejidow taloy waktikii galay isaashoydgo daweede wali ay ogaatee wejidow taloy waqtigii galay wasaasoytago maalintii linisku weeray weli madigaaladii waayeliinti ulmaada waxa tireenga walwiinko halaawe maalintii linisku weeray weli madigaaladii
شبكة وارباهنة ورسم
waayeliinti umaadu waxa tireenga walwiinko halaawe widaanta aalkoodka dhiide ay walkiintare widaanta aalkoodka dhiide ay walkiintare widaanta eelkoobka dhiide ay walkiintare widaanta eelkoobka dhiide ay walkiintare jinka walwal dhidhiilay haddii weliga sugaad warshadoo burbudaaw wawayko ha isgoowow walba lakiinsayaane sankala weydiyaaso walyaabe jinkaa walwal dhidhiilay haddii weliga sugaad warshadoo burqudaaw wawayko ha isgoowow walba lakiinsayaane sankala weydiyaaso walyaabe wan mayaage weejidow wan mayaage weejidow kolkiin hiilayaaw e walaal horba waaytay weejidow
waayahagay weejidowkay odkii idkii ma aanay abwaantarashe iyo kabankii iidka ma aanay uusan tahnaynamabahnayn ku jeediyahay abwaan tarash oo ay abwaan deegaan koonfur galbeed suwiilan kasow muustikida amaba kabanka iidka ma aan isan dheegasan iidkaas ma aanba iyo ereyaduba isku lee abwaan tarash dhugunsida heestaasay may baa ka dambaytay jadwalkii kan idaacaday usahnayn bilaawday litisama madonreedan kanagani guud ahaan jadwalka kan hameenima idaacadda warsan hameenimada untaninkankii dhegeystayaal intii hiraatutamay lamaasa barka reedan kulmaana shaqaalaha warsan iyo dhammaantiin iyo dhammaantaan isku duumabasayn ku tabane mismogno ha dhawaada iyo cudurma caafimaad leh
alani bariisiya warsan alani dheejiya waasan alani bariisiya warsan alani dheejiya waqtigii sharhoydaanyaali deere
waqtigii sharhoydan yaan beere walaala raadi warsan way siinayin walaala raadi warsan way siinayin hundulma caafimaadle walaalayaal hundulma caafimaadle walaalayaal waqtigii sharhoydan yaan beere waqtigii sharhoydan yaal beere walaala raadi warsan way siinayin walaala raadi warsan way siinayin hundurma caafimaadle walaalayaal hundurma caafimaadle walaalayaal hundurma